fariintan runtii waxay ku socotaa igad waxaan doonayaa in halkan ka cadeyno in waddanka somalilan uu yahay waddan xora oo ka mid ah waddamada geeska africa oo ka mida bahda maxaan dhahday waddamada igad oo dadkiisuna ay xaq iyo xuquuq ay kuleeyihiin igad oo loo baahan yahay xaq iyo xuquuq ay kuleeyihiin in la siiyo maxaan idhahday xaqa uu leeyahayna in la mariyo isla markaana in qadiyadda somalilan ay ka mid noqoto qadiyadaha ajendaha ugu jira ee horyaalla waddamada igad shicibkeena dadka shicibka somalilan iyo dadweynaha somaliland o dhan meelay joogaanbaba waxaa aad iyo aada u muhiima in dadka reer somalilan meelay joogaanbaba shicib iyo dowladbaba maxaan dhahday ganacsato iyo dowladbaba inay meel uga soo wada jeedaan danta somalilan taas waa mid inaga wada dhexaysa gidigeenba weeye oo wax laaliyo wixii wanaagay noo soo kordhan lasoo dhaweeyo gacmo furan lagu soo dhaweeyo saxaafaddu saan sheegayba waxa weye waa qayb waa dhardhaar aad iyo aada u muhiima oy tahay in la siiyo mudnaantiisa in la taageero in wixii xaq dastuurku uu siiyey la mariyo lakiin isla markaana waxaan saxaafadda ka codsanayada laftigeedu inay runtii ay ay dareento mas-uuliyadda ka saaran maxaan idhahda ee qaranka markaynu leena ictiraaf baynu doonayna waxaynu doonay dad inaynu qancino qancintaa dadkaaynu qancinayna waxaynu u marayna waa media weye waa saxaafadda weye noocay duntaba ha lahaat